بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو قبل أبنيا آيات أفرتا يصدحات من سورة الزمر قال الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون waxaynu soo haynay oo aynu ku soo dhex jirnay fii tafsiiri suurati zumar suurad cajaa'iba weeyaan iimaanka iyo towxiidka iyo dalaa-isha waaweyn oo ilaahay awooddiisa tusinaysa ayay aayaddu aad ayay suuraddu aad u bayaaninaysaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ambaleh am ittakhaduu mise waxay yeesheen ambaleh ittakhaduu ma waxay yeesheen min duunillaahi ilaahay sokadiisa shufacaa'a miyay yeesheen kuwa shufacaayoo awthaan iyo asnaam ah oo iyaga u shafeecaya say sheeganayaan bal jahligoodu meeshau gaaray arag cid aan waxba hanan karin oo aan waxba haysan bay waxay leeyihiin waa noo shafeecaya marka kuwii mushrikiinta ahaayoo asnaamta caabudayey ayaa la caayayaa oo xumahoodaa la tilmaamayaa waxaan ay dul joogaanna oo ilaahyada ku sheegayaanna caqli ma leh wax ku gartaan maqalay wax ku maqlaan ma leh aragay wax ku arkaan ma leh waa jamaadaad bal jamaadaadkaasi waxaas ay ilaahyada ku sheegayaan aswa-u xaalan bikaiirin min alxayawaanaat iyagaa ka liita wax badan oo noolaha ka mid a nooluhu waxyaalo badan buuba isagu leeyahay oo dareen buu leeyahay waxyaalo jamaadaada bay waxay leeyihin waxbay noo tarayaan qul waxaa dhahdaa nebiyulaahi maxamed calayhi asalaatu wasalaam awalow kaanuu hadday ahaadeen laa yamlikuuna kuwa aan hananayn shay-an waxba oo walaa yacqiluuna waxnana aan garanayn maxay ka dhiganta ma samaysanaysaan mashufaca ka yeelanaysaan atattakhiduunahum ma waxaa ka yeelanaysaan shufacaa'a miyaa ka yeelanaysaan hamsadaa keenaysa intaas aadaas walow kaanuu hadday ahaadeen xataa laa yamlikuuna kuwa aan hananayn shay-an waxba oo walaa yacqiluuna waxnana aan garanayn hadday xataa saa yihiin ma waxaa leedihiin waa noo shafeecaya iyagoo jamaadaada oo aan waxba karaynin oo aan shucuur iyo dareenba lahayn qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi maxamed calayhi asalaatu wasalaam lilaahi ilaahay oo keliya ayaa ashafaacatu shafaacadu ahaata jamiican xaal ay tahay dhammaan shafaacada allah iska leh cid kaloo leh ma jidho cid shafeeci ka dhaana ma jidho ilaa ilaahay idankiisa iyo ogolaanshihiisa inay ciddaasi hesho mooyaane lahu ilaahay waxaa u ahaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo tasarufkooda iyo walarda ardadaba ilaahay baa iska leh ilaahay baa ku tasarufaya fi lmulki waalmalakuut waxa noo muuqda iyo waxa noo muuqanba ilaahay marka waa maalikulmulki mulkigoo dhan kan iska leh isaga weeyaan umma intaa ka bacdi ilayhi ilaahay xaggiisa oo keliya turjacuuna laydin celinhayaa oo masiirkiinna iyo marjiciinu maalinka qiyaamada ilaahaas weyn oo waaxidka ah ayaa laydiin soo naqayaa laydiin soo celinayaa markaasaa ilaahayna idinku kala xukumayaa cadligiisa iyo cadaaladiisa markaasaa qof kasta waxaa lagu abaalmarinayaa camalkii oo la yimid abaalmarintiisi baa la siinaya waxaa misna laynoo tilmaamayaa arrin ka mida gaalada afcaashoodii foosha xumayd ee qabiixa ahayd nooc kaloo ka mid a nooc waa la soo sheegay inay waxaa ilaahya ka dhiganayaan arrin kalea la sheegayaa marka waidaa dukira allaahu ilaahay markii la sheego waxdahu xaaluu keligii yahay oo ilaahay xusidda iyo sheegidda markii lagu gaar yeelo oo aan asnaamtooda lasoo hadal qaadin ee ilaahay keliya la sheego waxay ka dhigan tahay markii la yidhaahdo kuwa gaalada hortooda laa ilaaha ila allahu kelimaddaa markii laga hor sheego ishmaazat waidaa dukira allaahu waxdahu ishmaazat ishmaazat waxaad didaysa waxaa isku rooraysa waxaa inkiraysa waxaa cararaysa intaba way keenaysaa way isku rooraysaa quluubu ladiina kuwii qalbiyaashoodii laa yu'minuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhira aan rumaynaynin kuwa gaaladaa qalbigoodaa didaya markaas markay ilaahay keliya maqlaan hal mar bay dhibsanayaan qalbigoodaa cidhiiri baa gelaya wa kaas waidaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun soo ma ahayn waaba sidaas weeyaan way iskibrinayaan qalbigoodaa didaya allahaa keliyaa jira bay ka diidan yihiin oo qalbigooda iskula rooraya waidaa dukira markii la sheego aladiina asnaamta oo min duunihi aladiina wax min duunihi alla sukadiisa ahaada awthaan iyo asnaam markii la sheego idaahum waaba iyagoo yastabshiruuna bishaaraysanaya oo farxaya oo kala badbadanaya markii waxaa la sheego markaasay iscajab gelinaya oo markii la yidhaahdo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah cid ilaahay ilaahnimo lale ma jidho didid iyo cararid ayaa ka muuqanaysa wejigooda iyo qalbigooda asnaam iyo awthaan iyo balaayadaas haddii lasoo hadal qaadana farax iyo bishaara qalbigooda iyo laabtooda laga dareemaya waa jahliga nimanka haya awge waa xamaaqada iyo doqonnimada wakaa maxaa yeelay ilaahay xusudiisa iyo towxiidka ku dhawaaqidiisa laa ilaaha ila allah waa ra'su sacaadaati liibaanada oo dhan sacaadaad oo dhan madax buu madaxu yahay dikriga ilaahay waa cinwaanu lkhayraat cinwaanka waxa weeyaan khayraadka oo dhan buu calaamad u yahay asnaam iyo balaayadaas markii la sheegana jahaalaadka iyo xamaaqaadka iyo doqonnimada ayaa arrinkaasi madax u yahay marka xuska ilaahayo ay ka cararayaan iyo kufaraxa ay ku faraxayaan asnaamta waa min aqwa dalaa-il dalaa-isha tan ugu xooga badan cala aljahli lkhaliidi jahliga weyn oo nimankaasi dul saaran yihiin iyo xumqiga iyo doqonnimada ay ku sugan yihiin idaahum yastasbiruuna baa ilahay qul waxaa dhahdaa allaahumma ilaahayow macdaas hadda miimkaasi waa ciwadun waxaa weeye xarfunidihii mar haddii la gooyey yaa allah meeshii la dhihi lahaa bes labadooda dee lama kulminaye layskuma keenaye waxa weeyaan allaahumma allahayo faadira asamaawaati yaa faadira asamaawaati samaawaadka allaha abuurayow iyo wal ardi ardooyinka allaha abuurayow iska bilowday iska jeexay mubdicaayo isagoo abuuroo bilaabay caalima alghaybi yaa caalima alghaybi waxa maqan allah ku ogow iyo washahaadati waxa xaadirkaa labadaba waxa sirta ah iyo waxa calaaniyada ah iska muuqda labadaba allah ogow man laa takfaa calayhi khaafiyatu allaha waxba aysan ka qarsoominow wax maqan oo innaga indhaheenna ka maqan ilaahay kama qarsoona wax indhaha aan uga jeedno oo iska xaadiroo shahaadaadoo joogana ilaahay kama qarsoona allahaasow anta adigaa taxkumu ilaahayou kala xukmaaya kala xukumaya bayna cibaadika addoommadaada dhexdooda fii maa kii dhexdiisa adiga fii maa kii dhexdiisaadaa ku kala xukmaaya kaanuu ay ahaan jireen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwo isku khilaafo isku diidan fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuun waxay isku afgaran la'yihiin ilaahay adaa ku kala saaraya bicadlika wa qadaa'ika ilaahay cadaaladaada iyo qadahaada ayaa ku kala saaraysa maadaama ay saa tahay ilaahayow aniga iyo kuwaan mushrikiinta na kala saar weeye ilaahuna kala xukun weeye ilaa kuwan gaaladana asnaamtaa iyo balaayadaasi wataan sidaa weeye xaalkoodu dee marka tilmaamaha wanwanaagsan oo ilaahay leeyahay baa aayaddu shamlisa aayaddan waa aayad cajab badan baa layidhi qofku inuu akhriyo oo ku wardiyo oo akhriso weliba shadaa'idda iyo dhibaatooyinka markuu dareemo aada iyo aad ayay u caji badan tahay baa layidhi qul illaahumma faadira asamaawaati waalard sidaa weeyaan almiimu fiihi ciwadun can xarfi nidaa miimkaasaa ciwad wuxuu ka yahay xarafkii nidaha waxaa dhahlaabay ka dhigan tahay allaahumma yaa allah faadira asamaawaati yaa faadira asamaawaati walard faadir bimacnaa khaaliq caalima alghaybi waashahaada allaha caalimka ku ah yaa caalima yaa yaa caalima alghaybi waashahaada anta adigaa taxkumu bayna cibaadik fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuun sidaa weeye ilaahay baa kala saaraya khalaa'iq ilaahay baa kala soocaya ilaahay baa kala xukumaaya caaisha waxay warinaysaa xadiid waxay tihi nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu ahaa habeenkii markuu kaco salaada kii ku furfurta ducadan allaahumma rabba jibriila wa mikaa'iila wa israafi faadira asamaawaati walard caalima alghaybi waashahaada anta taxkumu bayna cibaadika fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiih min alxaqi biidnik inaka tahdii man tashaau ilaa siraadin mustaqiim ducadaasuu nebigu ku furfuran jiray calayhi salaatu wasalaam qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow anna liladiina kuwii hadduu u ahaan lahaa dalamuu dulmiga sameeyey walow anna liladiina kuwii hadduu u ahaan lahaa dalamuu dulmiga sameeyeyoo macnaha naftooda dulmiyey oo qur-aanka iyo rasuulka beenayey maa fil ardi ardada dhexdeeda waxaa ahaaday jamiican xaaluy waxa dhulka yaaloo dhan haddii loo dhiibo kuwii kuwii dulmiga sameeyey macnaha mushrikiinta dulmiga kan ugu weyn waa kuwa mushrikiinta weeye dulmigay la yimaadeen wa midlahu iyo lamidkiisa oo macahu maciise ahaaday waxaa dhulka ilaahay abuuray oo dhan yaal jamiican haddaba ilaahay iyo wa midlahu macahu wax lamidkiisaoo la-eg haddii loo dhiibi lahaa kuwii dulmiga sameeyey laftadow bihi kaa waa isku furan lahaayeen laftadow waa isku furan lahaayeen bihi kaas dhulka yaallaya waxa maciisa min suu'i alcadaabi cadaabka kiisa xunbay iskaga furan lahaaye yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada waxa weeye nafteeday ku badbaadin lahayd koonkoo dhan waxa yaalla iyo wa midlahu macahu in la egoo lagu daray haddii loo dhiibo lahajecla kama qabateene waxay dhihi lahayn cadaabka aan kaga badbaadnay madax furashaha noolo ka qaato marka xoolaba laydinkama rabee haddaa adduunka joogtaane waxaa wax ka sahlan baa ilaahay idin su-aashee kelimatu towxiid kaliya ku dhawaaqo ilaahay waxdaaniyadiisa qira rasuulkiisana rumeeya oo raaca ee ardo muggeed oo wax kasoo dheeman iyo dahab iyo adduun ku jira iyo wax dul saaran iyo in la eg oo mumidlo macahu ah yaa wax ka sahlan baa laydinka laydin weydiistay inaad gaalnimada ka tagtaan towxiidka la timaadaan wey laftadow bihi min suui lcadaab maalinkaas wax kasta way iskaga furan lahayn dhibaatadiis wabadaa waxaa u daahiray lahum gaalada min allaahi ilaahay xaggiisa waxaa uga daahiray maa baa u daahiray lam yakuunuu aysan ahayn yaxtasibuuna kuwa macnaha maleeya maa baa u daahiray lam yakuunuu aysan ahayn yaxtasibuun yaa ku wax ay xisaabta ugu jirin oo aysan xisaabtaba ku darsan ayaa alle xaggii uga daahiro oo anwaacda ciqaabaadka cuquubaadka noocyadooda kala duwan baa u muuqday wabadaa lahum min allaahi ma lam yakuunuu yaxtasibuuna waxaa la yidhi aayaddaani gaayatun min alwaciidi yoolka u dambeeya goodiga weeye laa gaayata waraaha yaa gaayo ka dambeeyaa ma jiro waxaas xagga ahlu jannahana kula mid ah oo meesha u dambaysay ballanqaad samaysay falaa taclamu nafsu maa ukhfiya lahum min qurati acyun aayaddaas wabadaa waxaa u daahiray lahum iyaga sayi'aatu maa shay sayi'aadkiisi iyo xumihiisi kasabuu ay soo kasbadeen oo soo shaqaysteen acmaashoodii qabiixada ahayd taas baa u daahirtay wey wabadaa lahum wixii u daahiray waa tanaa tii hore waxaa la yidhi wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuuna kaasi muxuu noqonayaa waa kana wabadaa lahum waxaa u daahira sayi'aatu maa kasabuu waxay soo kasbadeen sayi'aadkiisii waxaaqa waxaa koobaabay oo ixaadeeyey bihim iyaga maa shay kaanuu ahaan jireen bihi isagaba yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa waxa weeyaan waxaaqa bihim bimacnaa axaada wa nasala bihim waxaa koobaabay oo ku degay min kulli ljawaanib dhinacyadoo dhan waxaa ka ixaadeeyey oo ka koobay maa kaanuu jazaa maa shay abaalki kaanuu ahaan jireen bihi isagaba yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa ilaa waa iyaga dhihi jira aawa cadaabkii iyo maa naloo keena iyo maa la soo deji iyo ma bay dhihi jireen ilaahay wuxuu yidhi faidaa masal insaana insaanka markau taabto durun dhibaato insaanka markay dhibi taabato dacaanaa wana tuugaya insaanka gaalkaa ee kaafirkaaba hadda loo jeeda haddii dhibaata taabato durun shay-un min ashiddati shay dhiba ee balaayo ah ee abaar iyo cudur iyo aafo ah xanuun iyo mushkilo ah insaanka markii dhibaatadaasi taabato dacaanaa annagoo nn na wacanaya wey annagoo na baryanaya tadaraca ilallaahi wa anaaba ilayh wey ilaahay intii ka ah ayuu tadaruchayaa ilaahay buu u noqonaya umma idaa khawalnaa markaanu siino hu insaankaas u dhiibno acdaynaahu bay ka dhigantah nicmatan nicmo oo minnaa annaga xagga iyaga ka ahaatay tafadulan calayhi nicmo haddii aanu siino aan iskaga tafadulno qaala wuxuu yidhaahdaa insaankaa gaalkaa innamaa uutiituhu waa la isiiyey midkan calaa cilmin cilmi darti oo mina aniga xaggayga ka ahaday calaa cilmi waxaan aqoon u leeyahay qaabka loo shaqaysto qaabka loo ganacsado qaabka loo xirfadaysto marka cilmiga aan leeyahay awgeed baan ku helay buu dhahaya ilaahay wuxuu yidhi bal iskaba dhaaf arrinku sow mooday ma ahee hiya middaas fitnatun waa fitna weeyaan waa imtixaan iyo ikhtibaar wixii loo dhiibaye nicmo ahaabaa lagu jirabaya inuu bal ilaahay adeeco iyo inuu cisyaankii iyo xumihii ku sii socdo bal iskaba dhaafa hiya iyadu waa fitnatu walaakina akarhum dadka badankoodu laa yaclamuuna ma garanayaan maxaysan garanayn siinta maalka iyo xoolaha loo dhiibay imtixaan iyo jirabid inay tahay markaasay iska kibrayaan ilaa ma garanayaan waxaan loo dhiibay in iyaga lagu itixaamaayo taas baysan garanayn marka insaan baa hadda laga cabiray oo de insaan dadkii oo dhan bay ka dhaxaysaa laakiin hadda ma jinsigiibaa jinsigii baa la cabiray oo markaa bacdu afraadii baa loo jeedaa noocyadiisii insaanka qayb ka mid a ama si insaanku u badan yahay oo bini aadamku wuxuu iskaga badan yahay markii dhibaata taabatana inuu tadaruco ilaahay tuugo oo xag rabbi u tadaruco u noqdo markii dhibaato la taabsiiyana markii barwaaqo la siiyana inuu kibro markii dhibaato la taabsiiyana inuu tadaruco ama insaankan waa midka kaafirkaa weeyaan laakiin in tafsiirka hore lagaba dhigo jinsiga ta la cabiro laakiin bacdi ka mid a ama insaanka badankii loo jeedo waaba la rajaxayaa tafsiirkaas dhibaata markay taabato xanuun ama faqri ama dhib kale dacaanaa annaga uuna tuugayaa wey muxuu noo noo na weydiisanayaa dhibaatadaa in aan qaadno dhibtaa inaan faydno taasuu noogu yeeranaya ilaahay buu tuugayaa markaas ilaahayna marka subxaana wa tacaala uu barwaaqadii siiyo oo dhibaatadii ilaahay ka dulqaado xamdinaq iyo khayr la imaan maayee wuxuu dhahayaa innamaa uutiituhu nicamtan waa la isiiyey hu oo nicmadan weeyaan waa la ii dhiibay calaa cilmin bisababi cilmin minii bay ka dhiganta aqoonta aan leeyahay oo aan aqoon u leeyahay qaabka loo shaqayso ayaa la iigu dhiibi saasuu sheeganaya ama wuxuu uga jeedaa calaa cilmin oo ilaahay baa wuxuu og yahay inaan mudnahay in maanta la ii dhiibo waxaan waan dadka kale ka mudnahay innamaa utiitu calaa cilm ilaahay wuxuu yidhi bal iskaba dhaaf hiya nicmadaa loo dhiibay waa fitnatun wa mixnatun waibtilaaun waa imtixaan iyo jirabid weeyaan isagii baa la itixaamaya walaakina agarahum dadka badankoodu agar annaas bay ka dhiganta oo dadka badankoodu waa kuwa de waa gaalada iyagaa dadka ugu badan laa yaclamuuna mooga insab ansab iyo istidraaj arrinkan inuu yahay dadka badankoodu ma oga waxaa ka horsoofayo oo ay haystaanoo bay fiirsanayaan keliya mooyaane ma garanayaan wax ku hoos duugan ma garanayaan marka heerkaasuu gaaraya innamaa utiitu waa laisii leeyahay aqoonta aan leeyahay laiisii dadaalka iyo shaqada iyo dhilidkaygaa laygu sii ama haddou xanuunsanaa wuxuu leeyahay waxaa la ii siiyey calaa cilmi waa maxay lidahaabi aadidaan aaday ilal adibbaa'i takhaatiirta wahtimaamin bilcilaaji sidaan daryeelka iyo caafimaadka aan macnaha aan wax ihtimaam u siiyey baa la ii siiyey caafimaadkan waxay ka dhigan tahay daawo ma jidho wax taraysa ilaa badaltu nafiisa almaali xoolo qaaliyan ku bixiyey meel kastoo takhtari anfacaya joogo lilxusuuli calayh daawadaa waxay taraysaa inaan soo helo qofkii haddeer ilaahay baryayey markii barwaaqadii la siiyey naftiisiibaa arrintii u nisbaynaya wuxuu leeyay innamaa uutiituhu calaa cilmi isagii baa dhahaya aniga aqoontaydaa laygu sii haddeerna ilaahay buu baryayey dacaanaa waa la soo yiri waxaa laynoo tilmaamayaa marka kelimaddan kuwa horena inay dhihi jireen ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qada xaqiiqee qaalaha kelimaddaa waxaa yidhi alladiina kuwii min qablihim kuwaan ka horreeyey qaalaha tilka alkelima walmaqaala kelimaddaa lafteeda gaaladii ka horreeyey isaga ayaa ku dhawaaqeen qaaruun baa yidhi kuwo kalaa yidhi qaaruun waa isagii lahaa innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii waa isagii lahaa markay dhaheenna hadalkaas famaa aqnaa ma deeqin canhum xaggooda maakii kaanay ahaan jireen yagsibuuna maakii kaanay ahaan yagsibuuna kuwa kasbada waxay shaqaysteen ee xoolahii adduun ay jamciyeen ee meel kastaba adduun iyo akoon ka buuxiyeen waxba uma tarin waxba uma tarin fa asaabahum waxaa siibay sayi-aatu maa shay sayi-aadkiisa kasabuu ay shaqaysteen acmaashii sayi-ad ahaydee xumayd abaalkeedii ayaa asiibay faasaabahum sayi-aatu maa kasabuu waaladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey oo min haa-ulaa'i kuwa iyagaa ka mida gaalada mushrikiinta gaalada quraysheed iyo gaalooyinka o dhanba sayusiibuhum iyagana waxaa siibi doona sayi-aatu maa kasabuu dee aayadda hore waxa weeyaan kelimaddaa waxaa yidhi kuwan kuwii ka horreeyey xoolahay kasbadeenna waxba uma tarin oo waxaa ku dhacay kuwaa hore fa asaabahum sayi-aatu maa kasabuu waxay kasbadeen sayi-aadkiisii yaa waxay kasbadeen kii suxmaa abaalmarintiisii bay heleen kuwaas waa kuwa kuwaanna waladiina kuwa dalmuu dulmiga sameeyo min haaulaa'i sa yusiibuhum iyagana waxaa siibi doona sayi-aatu maa kasabu iyana waa kuwaana waxay kasbadeen sayi-aadkiisibaa ku dhici doona weeyaan toddoba sano abaaraa la iskugu bixiyey ilaahay bakhtiga ka cunaan markii dambena beder baa madaxdoodii odayaashoodii lagu laayey waa la baabiiyey ilaahay wuxuu yidhi wamaa humanaysan ahan bimucjiziina kuwana cajzi gelinaya naga fakanaya cadaabka iyaga kuwa ka fakanaya maysan ahan nagama carari karaan nagama fakan karaan sidaa weeyaan xoolihii ay ku faaneen baa misna laga hadlaya waxaa la radinayaa sheegashaday sheegteen xoolahan la siiyey iyo barwaaqadan loo barwaaqeeyey taasaa looga jawaabaya ilahay wuxuu yidhi awalam yaclamuu waysan ogeyn ana allaha ilaahay yabsudu risqa risqiga inuu waasiciyo u fidiyo liman yashaau ciddou doono ilahay inuu arsaaqda u fidiyo oo wayaqdiru ilaahayna ciriiriyo risqiga ciddou doonana ku ciriiriyo marka risqigu qofka loo waasiciyey ma aha inuu qof dakiya yahay oo maskax badan oo xirfad badan oo inay sidaa tahay kuwa wada maskax miirana baan ka bahaysan qofka ma garanaysaa lagu ciriiriyeyna ma aha inuu doqon yahay ee qismo ilaahay baa meesha socota mid aan waxbaba aqoonsada loo shaqayso waxba isku aadin karin baa adduunya wax layskaga dhiibaya mid intaa ordaya oo wax kasta yaqaan oo intaasoo maskaxa ay ku jidhana waa laga xirmaaninayaa ilaahay wuxuu yidhi inna fii daalika kaa isagaa dhexdiisa waxaa ahaaday kaa dhexdiisa u ahaaday la aayaatin aayaad waaweyn cibrooyn iyo xujooyn liqowmin boona u ahaaday qoom qoomkaasoo yu'minuuna yusadiquuna rumaynaya biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa yuuminuuna haddii la yidhi dee waa qofka mu'minka ah qofkii mu'minka ahaabaa la xusay li'annahu isagaa midka ku tadabburaya aayaadka ah isagaa ku intifaacaya isagaa ogaanaya ilaahay arsaaqdan oo waasiciyey yaa inay noqon kardho istidraaj mar qof lagu sabaansabayo oo lagu halaagayo marna wuxuu ogaanayaa qofka muuminka cidhiirigan wax lagu cidhiiriyey mar inayba noqon kordho in qofkan la dallacsiinayo markuu sabro darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab